alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى allahu clى nabiyina mxamedi wclى alihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira darsigeenni u dembeeyey waxa aynu ku dhex jirnay arrimo ku saabsan cibaadaadka iyo mucaamalaadka dadka dhex mara oo qofka muslimkaah aanu uga tegahayn dulmiga iyo fisqiga uu samaynaya ninka xaakimka ah qaala dalika qaala ahlu sunna dalika khilaafa lilkhawaarij ahlu sunna waxay sidaa yadheedeen iyagoo khilaafaya khawaarijta khawaarijtu ma ogolo cibaadaadkii jamaaciga ahaa ama jihaad ha noqoto ama salaad ama xaj ama soom ha noqotee in lala sameeyo xukaamta dalamada ama fisqiga ku jira waa ka yidhi arطaa ibn اlmundir in waaطayna ahla الra'yi yuushiku an yukhrijuuna min jamiici اlfaraa'id alra'yiga halkan wuxuu uga jeedaa ahlulbidaca haddii aanu waafaqno waaطayna ay waafaqnaa waxaa arrinku ku dhowaanayaa inay farallada oo dhanba naga saaraan dalika anahum qaaluu laa jihaada maca imaamin jaa'ir marka imaamku markuu jaa'ir yahay dee faralkii jihaadka in la joojiyaa ka dhalanaysa walaa salaata jumuca walaa zakaata maa baqiya walaa zakaata maa baqiya ilaa an yaquuluu laa xaja walaa siyaama shahri ramadaana macahum walaa siyaama shahri ramadaana macahum waxaa hadhow in idhaahdaan la xajin maayo bisha ramadaanna lala soomi maayo waxa uu yihi abu isxaaq hishaam ibnu curwa ayaa waxaan weydiiyey can اlgazwi maca haulaai اla'ima dakartu lahu ma طucina fi اlgazwi macahu khawaarijtii iyo ahlulbidacu waxa ay ku dureen in jihaadkii lala galo oo lala duulo aimadaas qaala kana alxasan albasri wabnu siriin yaquulaan laka ajruhu wa dukruhu jihaadka ajarkiisa iyo waxaad leedahay wixii ilaahay kaa kaydiyey washarafu wafadiilatu calayhim ihmuhum qaala wakana alxasanu yaquul balaganii ana nabiya yaquul layu'ayidana allahu hada اdiina biaqwaami laa khalaaqa lahum ilaa nasiiba lahum fujaara qaala laa yaduru dhibi maayo almuxtaata ka u ixtiyaada ee ilaashada lidiinihi diintiisa walmutamasika iyo qofka qabsada bisunati nabiyihi sala allahu aleyh wasalam nebiga wadadiisii dulmu daalimin mid daalima dulmigii dhibi maayo walaa taziru waasiratu wisra ukhraa walaa jawru jaa'irin mid cadaalad darro ku shaqeeya cadaalad darradiisuna dhibi mayso idaa kaana hadduu yahay maa yaatihi wuxuu la imanaya huwa isagu calaa xukmi alkitaabi wasunna sunnada iyo kitaabka xukumkiisa mid ku dhisan oo adigoo haddii aad diintaadii ilaashato oo manhajkii nebigana aada ku toosnaato ka daalimka iyo ka jaa-irka dulmigiisa iyo jawrkiisu cibaado ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu sharciyeeyey mid kaa hor istaagaysa ma aha mucaamalaadka ilaahay uu ibaaxeeye uu baneeyey sida kalbeyci washiraa wagayri dalikana mid adiga kaa xaaraantimeynaysa maaha kama anahu sidaa haddii low baaca uu iibiyo washtara uu iibsado fii zamani alimaami alcaadili imaamka caadilkaa wakhtigiisa beycan iib iibkaasoo yukhaalifu khilaafaya alkitaaba wasunna kitaabkiiyo sunnaha lam yanfacu aan u anfacayn cadlu limaami imaamka cadaaladiisu wakhtigu ummadda ay xukumayeen tusaalaha alkhulafaau araashiduun qofka iib xaaraana wax ku iibiya ama ku iibsadaa ama guur iyo caqdi xaaraana gala miye wuxuu taraysaa inuu imaamku caadil yahay waxba u tari mayso sidaasoo kale imaamku hadduu daalim yahayna iibkiisa xalaasha iyo nikaaxiisa saxda ah iyo cibaadaadka ilaahay u sharciyeeyey dulmiga iyo jawrka xaakimku mid wax yeelaysa maaha marka arrinta noocana waa arrin lagu yaqaano khawaarijta oo ah inay ka dhigaan dulmiga iyo jawrka iyo fisqiga xaakimka mid raad ku yeelanaya dadka cibaadaadkoodii iyagu ay sida ilaahay ku caabudinaya sida gaarka ay u sameynayeen iyo mucaamalaadkoodii ilaa iminkana arrinta noocaasi way jirtaa in xukumka shacabka lagu xukumayo cibaadaadkooda iyo mucaamalaadkooda iyo iimaankooda iyo diintooda xaakimka la mariyo waaya walmuxaakamatu buu yidhi uxukum doonashadii ilaa qudaatihim garsoorayaashooda loo xukum doonto wa rafcu lxuduud iyo xuduuddii in loo kor yeelo si ay u oogaan iyo walqisaasi ka goosashadii oo qisaastii ah in loo kor yeelo wa intisaacu lxuquuqi iyo xuquuqdii in lala soo baxo laga soo siibo min aydi dalama kuwa daalimiinta gacmooda biumaraa'ihim nimanka wulaadda ah walaatul amriga ee daalimiinta ee fusaqada ah umaradooda in xuquuqdii lagaga soo siibo gacanta daalimiinta wa shuratihim iyo booliskooda yacnaa jaa-isun arrin bannaan weeyi oo xaakimku haddii uu daalim yahay ama jaa-ir yahay ama uu faasiq yahay waa loo xukum doonan karaa haddii asalahaan wuxuu wax ku xukumaya uu yahay sharciga islaamka oo qaadiga maxkamadda fadhiya shareecada islaamka uu ku xukumayo laakiin hadduu ku xukumayo bimaa yukhaalifu sharc meeshaba shareeca baanay u olina qaanuunuun uu yaalla iyo xeerar diinta ka hor imanaya laa yajuusu taxakumu ileyh marka ma bannaano in loo xukum doonta ilaa cinda daruura inaanu qofku xaqiisii si kale ku helahayn dulmigiina si kale iskaga difaaci karin mooyaane iyadoo qasdigiisu uu yahay taxsiilu xaqihi wa dafcu dulmi can nafsihi faqad inuu xaqiisu uunu helo dheeraadaanu la socon dulmigana naftiisa uu ka difaaco isagoo cidna aan dulminahayn xaaladdaa waa waa u tegi karaa marka haddaanu si kale xaqiisii aanu ku helahayn waana sida ay fatwoodeen culimadu sida sheekh ibnu baaz oo kale markii la weydiiyey maxaakimtan markaa qawaaniinta wax ku xukumaysa wasamcu waaacatu baa waajiba buu yihi maqal iyo yeelitaan liman cid la maqlo la yeelo wallowhu iyagu ay mas-uuliyad u dhiibeen wain kaana haba noqda kaasi cabdan adoon addoonkaasi oo xabashiyana ilaa fii macsiyati illaahi caza wajalla macsiyada ilaahay wixii aan ka ahayn falaysa limakhluuqin makhluuq uma sugna fiiha macsiyada dhexdeeda aacatun aaca uma sugna xadiidka ibnu cumar ee tirmidi wariyey rasuulku wuxu uhi asamcu waaacatu cala almari lmuslim fima axaba wakariha ma lam yu'mar bimacsiya fain umira bimacsiya falaa samca caleyh walaa aaca haddii macsiyo la amro maqal uu maqlo macsiyada iyo yeelitaan uu yeelo midna dushiisa maaha ilaahay kuma waajibin bal waxaa waajib ku ah an laa yasmaca walaa yutiic inaanu maqol aanu adeecin wixii macsiyo ah uma dabeetana min bacdi dalika intaa dabadeed ictiqaadu diyaanati baa ahaaday ka diindhigasho in la caqiideeyo binasiixati nasiixo laga diin dhigto lilaimati aimada loo iyadoo aimada loo nasteexaynayo lilaimati aimada iyadoo loo nasteexaynayo wa saa'iri lummati iyo ummadda inteeda kale fi ddiini arrinka diineed wanaagooda laga talinayo waddunyaa arrinka adduunyadoo wanaagooda laga talinayo wa maxabatu lkhayr iyo khayr la jacaylkii lisaa'iri lmuslimiina muslimiinta o dhan lala jeclaado tuxibu waxaad la jeclanaysaa lahu muslimiinta maa tuxibu waxaad la jecesha linafsika naftaada wa takrahu lahum waxaad u karaahiyeysanaysa oad la nacaysaa maa takrahu waxaad u karaahiyeysanayso linafsika naftaada ama diinha ku saabsanaada ama adduunyaha ku saabsanaada halkan waxa uu ku sheegay masalada ku saabsan annasiixa annasiixana macnaheedu waxa weeye qofka in dantiisa iyo wanaaggiisa laga taliyo marka qofka muslimka ah waa inay caqiido u tahay oo u ka diin dhigto annusxu lila'ima wa licaamati lmuslimiin waayo arrintaasi waa min addiin waa ka rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam sida muslim saxiixiisa ku wariyay min xadiidi tamiimin addaari addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabi walirasuuli waliaimati lmuslimiina wa caamatihim aimatu lmuslimiin siduu ugu nasteexaynayana waxay noqonaysaa taacatuhum fi lmacruuf wa nahyuhum can ilmunkar wixii wanaaga in lagu adeeco wixii munkara in laga reebo oo aan lagu waafaqin wa cadamu shaqi alcasa inaan usha la dilaacin oo jamaacada aan la kala jabin iyagoo ay hogaaminayaan wa cadamu alkhuruuji calayhim wa cadamu tahyiiji اlumma cala alxaakim in waxa weeyaan aan lagu bixin ummaddana aan lagu kicin kulu hada min anasiixa rasuulku uu yihi waliaimati اlmuslimiin wa caamatihim kadalika adducaau lahum wathanaau calayhim fimaa waafaquu fiihi sharc in loo duceeyo lagu ammaano iyadoo la dhiiri gelinayo waxa ay shareecada ku waafaqeen sidaasoo kale ummadda guud ahaan qofka muslimka waa inuu naasix u noqdo wa caamatihim waa kaa idhi rasuulku guud ahaan muslimiinta oo dhan qofku waa inuu naasix u noqdo daacad uu noqdo wanaagooda mid ka talinaya u noqdo fii diinihim taasina waxay ku imanaysaa inuu wanaagga faro xumaantana ka reebo shayga iyo cidda diintooda waxyeeleynaysana inuu uga digo hada min anusx taxdiir min ahli shirk kadalika ataxdiiru min ahli lbidc ahlulbidcaha mudaliliintaee dadka luminaya in laga digaa waa min annusxi lilmuslimiin waa kuwa ahlucilmigu yidhaahda qofku haddii uu kula tashado qof mubtadica aad tusiso maa nasaxtahu walaakin khashashtahu wanaaggiisi kamaa talin bal qofka waad qishtay waad lugoysay qofkaa waana kuwa culimmadu yidhaahda kiibadaa bannaan waxay kiibadu u bannaan tahay haddii qof loo nasteexayna markaa diintiisa loo ilaalinayo alimaamu nawowi riyaad saalixiinka ku yidhaha xataa haddaad aragto qof mutafaqiha fiqi doona iyo cilmi doona iyo taradad calaa mubtadic mid mubtadica ku noqnoqonaya haddaad uga digto aad tiraaba ninkaas waa bidcoole iska ilaali hada laysa min algiibati almadmuuma xanta xaaraanta taasi ka mid maaha haddii niyadaadi iyo qasdigaagu wanaagsan yahay ood naasix qofkan aad u taho diintiisa aad u ilaalinayso waxa u muhiimsan ay tahay muslimiinta in loo ilaaliyno waa diintooda waana tamaanta maqan dadku adduunyun bay ka hadlayaanu dadkii laydh ma haystaan biyo ma haystaan ma haystaan caafimaad ma haystaan wadooyin ma haystaan bal thawraadka iyo kacdoonada iyo waxa o dhan waxay ku saabsanyin bal adigu u fiirso cid diin ka hadlaysaa ma jirto maanta qofka u taagan linusxi lmuslimiina fii diinihim ee uga digaaya maa yadurum fii diinihim waxa diintooda darar ku ah maanta waa lala yaabayaa oo qof dadka caaya ama dadka had iyo jeeraale ka hadla ayaa lagu tilmaamaya ka nusxigaa la aamusa ahlulbidaca aan ka hadlahayn ee dadka aan uga digahayn wallahi ninkaas waa nin fiican oo afgaaban diintu afgaabni uma baahna afdheeri bay u baahan tahay fii xuduudihaa xuduuddeeda aan ka baxsanayn afgaabnida noocaas waa mid madmuuma weeyi waa sukuutu cani ilxaq maaha madxi maaha ammaan maaha xaqa in laga aamusaa xaqana waxaa ka mid ah taxdiiru min albidca wataxdiiru kadalika min ahli اlbidc ataxdiiru min albidcati wa ahlihaana waa manqaba walaysa madama walow dadka qaarkood ha uba arkaane ammaan bay qofka u tahay hadday niyadiisu wanaagsan tahay dhaleecana waxa weeyaan kuma aha walaysa kadalika min qilat اladab edab darana ma aha arrinta noocaasi bal huwa aladabu waaddiin waa aadaabtii wanaagsanayd iyo diinta lafteedii muslimiinta oo dhan qofku waa inuu khayrka la jeclaado khayrka diineed kow iyo khayrka adduunye labadaba waa ka yidhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaw anas fima rawa bukhaari wa muslim min xadiidi anas laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi midkiin iimaankii waajibka ku ah uma dhammaystirmin ilaa uu la jeclaado walaalkii waxa uu naftiisa la jecel yahay arrintaasina waa arrin aada iyo aada muhim u ah qofka muslimkaa inuu noqdo qof walaalihiisa muslimiinta jecel maxabadiisaasina ay tahay maxaba diiniya oo ilaahay subxaana watacaala daraadiya maxabadaasina iimaanka ayay ka mid tahay awthaqu cura aliimaan alxubu fi llah walbuqdu fi llah waa ka yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana arrin ilaahay addoonka uu ku jeclaanayo darajana ugu yeelayo wuxu uhi alimam lbarbahaariyu raximah llahu tacala fi sharxi suna walaa yaxilu an taktuma lilmuslimiina barahum wafaajirahum fi amri اddiin faman katama faqad gasha lmuslimiin wman gasha lmuslimiina faqad gasha اddiin waman gasha اddiina faqad khana allah warasuulah wاlmuuminiin walaa tushaawir hala tashanin axada qof qofkaasoo min ahli bidaca min ahli lbidac bidaca kuwa ehelka waa ka mida fii diinik diintaada ha kala tashanin laysa ma'muunan saaxibulbidca laysa ma'muunan mid la aamini karoo lagu aamini karo diinta inaad kala tashata maaha mid arrin loo dhiiban karana ma aha alimaamu axmed raximah llahu tacaala ayaa waxaa u yimi afar nin oo uu soo diray almutawakil oo xaakimkii markaa joogee oo ilaahay sunnada waafajiye bidcadana ilaahay ku qamciye oo ku madax jabiyey waxay weydiinayeen aljahmiyatu yustacaanu bihim calaa umuuri الsulطaan qaliiliha wa kahiiriha awla am ilyahuud wالnasaara teebaa mudan in la kaashado jahmiyado loo kaashado arrimaha xaakimka arrin weyn iyo arrin yarba arrin badan iyo arrin yarba iyo in yuhuud loo dirsado arrimaha adduunyo qaala axmed ama aljahmiyatu falaa yustacaanu bihim calaa umuuri sulطaan qaliiliha wa kahiiriha wa ama alyahuudu wاnnasaara falaa ba'sa an yustacaana bihim fi bacdi اlumuur alatii laa yatasalatuuna fiha cala lmuslimiin arrimaha aan u suurto gelina inay muslimiinta ay qabsadaan xataa laa yakunuu taxta aydihim qad istacaana bihim isalaf buuli markaa su-aal baa mar kale la weydiiyey imaamu axmed oo waxaa lagu yidhi ayustacaanu bاlyahuudi wالnasaara wahuma mushrikaat walaa yusta bilyahuud bilyahuud wالnasara walaa yustacaanu biاljahmiy isagoo islaamka ku abtirsanaya qaala imaamu axmed ya bunay yaqtaru bihim اlmuslimuun waulaa'ika laa yaqtaru bihim اlmuslimuun haddaad yuhuudi shaqaalaysiiso meel u dhiibato ama nasraani dee ma cid baa diin ku aaminayso diin ka dayeysa waaba yuhuudi be waaba kiristaan be laakiin kan mubtadicee jahmiga muctasiliga ama ashcariga ah dadku waa ku dagmayaan walihaada ba wuxu uhi alfudayl ibnu ciyaad idaa akaltu cindahumaa cinda alyahuud wاnnasaara laa yuqtadaa bi cidina igu dayan mayso waidaa akaltu cinda saaxibi bidcatin iqtudiya biya walaa shaka waktigan aynu joogno ee muslimiinta diintoodu ay daciiftay waktigaa muslimiinta kaana cindahum diinun qawiyun kaana cindahum walaa wa bara oo gaal ma khaldi karahayn qofka gaal la faan la mujaalaseeya ama wuxu dirsada ama wax la cuna may dhacaynin muslim kale uu ku dagmo gaalka u arka inuu yahay xigtadiisa oo uu soo dhowaysto oo arrimihiisa uu ku aamino laakiin maanta taasi ma jirto walihaada ma aha inaynu leenahay waxaynu caddaynayna un salafku haalay ka taagnaayeen fogeynta ahlubidaca iyo inaanay aamini jirin laakiin maha macneedu inaynu waktigan aynu ku jirno dadka ugu yeedhayno waktiga laa walaa walaa bara dadkii ma kala garanayaan muslim iyo kafir yahuudi iyo nasraani hebelba uu la fadhiyay sheekh hebelba waa kii la shaahinayay way iska raacayaan diintii aqoon uma le shubha yar haddii lagu furo iskama difaaci karayaan yahuud iyo nasaariya cid walba way iska raacayaan walihaada waa ka digaynaa alakl maca alyahuud wاnnasaara mujaalasatuhu wamusaaxabatuhu sidaynu uga digayno la fadhiisidka iyo la socodka ahlu lbidaca walaa turaafiquhu hala rafiiqin saaxibu bidca fii safarika safarkaaga dhexdiisa wain amkanaka hadday kuu suurto gasho waayo dee waa jaliis xun saaxiib xun weeye saaiibka saaxiibka xuna dee ka fogaada buui rasuulku wain amkanaka hadday kuu suurto gasho an laa tuqaaribu inaanad u dhowaan fii jiwaarika yaana la jaar noqoshadaada fafcal sidaa samee waxaanay arrintaa u daliishan jireen ahlulcilmigu xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam ee dajaal ku saabsan wa axmed ibnu sinaan wuxuu uhi min aimati sunna weeye bitabaqati alimaami axmed idaa jaawara rajulu saaxiba bidca araa an yabiica daarahu in amkanahu walyataxawal ninku haddii bidcoole uu la jaaro idaa ama sida kaleba u dhig idaa jaawara arajula saaxibu bidcatin haddii ninka uu la soo jaaro nin bidcoole ahi araan yabiica daaro in amkanahu hadday u suurto gasho gurigiisa ha iibiyo walyataxawal meesha ha ka guuro jaar xun iyo saaxiib xun baa yimi dadku intaa bidcada wax ka yar ayay guryahooda u iibiyaan xaafadaha ay deganaayeen ay oga guuraan carruur istuurtuurta iyo kuwa xooga yaro cay badan oo afxun iyo qolo xashiish soo hor dhigtay iyo yaa laakiin hadduu bidcoolo kasta yahay uu durbaanka garaacanayo oo uu halkaa xadrada iyo heesaha diin ka dhiganaayo oo shirkiga halkaa uu ka daldalaya dadka badankoodu maanta dan kama laha dacufa amru diin fii nufuusihim arrinkii diinta iyo qiimihii ay ahayd inuu lahaado ayaan jirin oo naftooda dhexeeda ku daciifay laakiin a'immadu saasay ahaayeen waayo wailaa halaka waladuhu wa jiiraanuhu gaar ahaan hadduu yahay daaciya ilaa bidcatihi ilmahaagu halaagaya bidcada ku ridaya iyo dadka kale ead jaarka tihiinba wanazaca bnu sinaan bixadiidi nabiyi sala allahu alayh wasalam wuxuu arrintaa ula soo buxuu u deliishay xadiidka nebiga man samica minkum bidajaal falyanac canhu buui rasuulka ka idinka mida dajaal maqlaa ha ka fogaado qaalaha halaatan saddex jeer buu saa yidhi fa ina rajula yaati oo yaraa annahu kaadib wayatabicuhu limaa yaraa min ashubahaat nin baa u tegaya dajaal isagoo arka oo ay u muuqato oo u garanayo yaclam inuu beenaale yahay markaasuu haddana raacaya maxaa sababay inuu raaco shubahaadka faraha badan ee uu ku furay ayaa sababaya marka laa yustaan bi hada sida maalinba shubaha yar lagugu soo tuuraya marka dambe waad raacaysaa dajaal oo arrinkiisu uu cad yahay ayaa ninkaasi uu ku lugo-ay saa uu sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam maxaad umalaynaysaa ahlulbidaca calaamadaha cadcad iyagoo aan lahayn wa min asunati sunnada waxaa ka mid a manhajkii saxdaa waxaa ka mid ah mujaanabati kulli man mid dhammaantii in laga fogaado ictiqada caqiida ka dhigtay shay an shay shaygaasoo mimaa dakarnaa waxyaabaha aynu soo sheegnay ka mid ah ee khilaafsan caqiidadii iyo manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada waa in laga fogaado wa hijraanu iyo in laga hijroodo oo la jaro waalmaqtu lahu iyo in loo cadhoodo waa ashad اlgadb almaqt wa hijraanu man iyo mid in laga hijroodo waalaahu kaa xidhiidhiye wa nasarahu oo u hiiliyey wadaba canhu difaacay oo wasaaxabahu la rafiiqo oo musaaxaba iyo saaxiibtima ay ka dhaxayso wa in kaana haba noqdo alfaacilu lidalika qofka arrinkaa samaynaya ahlulbidaca muwaalaadka u samaynaya ee u nusraynaya ee difaacaya ee la saaxiibkaahi haba noqdaba yudhiru sunna inuu sunno muujisanayo uu leeyahy anigu ahlu sunna ayaan ahay hada waa masale muhima jiddan laba masale aana isugu jirta masalatu hajri ahli اlbidac wa mujaanabatihim iyo masalatu alilxaaq laba masalo halan ku sheegay masalada koowaad waa ahlulbidaca in laga hijroodo oo laga fogaado wa calaa haada ijmaacu ahli sunna taasaana isku waafaqeen ahlu sunnuhu waxaad akhridaa kitaabka la yidhaahdo ijmaacu ahli اlcilmi cala alhajri wاtaxdiir min ahli اlahwa ijmaacu ahli اlcilmi cala alhajri wاtaxdiir min ahli اlahwa qoraa sheekh khaalid aلdufayri cadad min alculamaa min culamaءi ahli sunnana muqadima ama hordhac iyo ammaan bay kitaabkaasi ay ugu sameeyeen waana kitaab wada nuquula aimada ijmaaca masaladaa kusoo naqlisa kusoo rartay ayuu sheegayaa axaadul a'imana masalada waa ka soo naqlinaya ilaa uu kusoo gabagoobu soo gaadho ashaykh اlmujaahid fii sabiili الsunna xamuud bn cabdillaahi tuwayjiri raximah اllahu tacaala saaxib alqowl اlbaliiq fi اtaxdiir min jamacat الtabliiq sheekha kitaabkaa qoray alqowl اlbaliiq fi اtaxdiir min jamacat الtabliiq oo marka ay soo gaadheen oo dee ay isku casri ahaayeen asheikh اlalbani raximah اllahu tacaala kutub badan buu leeyay wagaalibu kutubihi fi الtaxdiiri min albidac الtaxdiir min ahli اlbidac kutubtiisa badankeed waxay ku saabsanta sheekh xamuud tuwayjiri ka digista bidcada iyo ka digista ahlulbidca kana shadiida calayhim صariixan fi اraddi calى ahli اlbidac wالtaxdiiri minhum mid warkiisuu cadyaha waa sheekh xamuud tuwayjiri ahlulbidaca iyo bidcada maruu ka hadlayo ee uu ka digaayo marka masaladaasi waxay ahayd masala macluuma madkuura fi jamiici kutubi ahli الsunna ma min kitaab min kutub الsuna ila wa fiha hadi اlmasala masalada ku saabsan ahlubidaca in laga digo oo laga fogaado oo diinta laga ilaashado waxaanay hajrigaa culimmadu u qaybiyaan laba qaybood hajirin iyaga lagu ciqaabayo o lagu edbinaayo liyarjicuu ila alxaq si ay xaqa ugu soo noqdaan wa hada yakunu cinda quwati ahli الsunna hajriga noocaas wuxuu dhacayaa marka ahlu sunnuhu iyagu qalabada ay leeyihiin nooca labaad waa hajrun yasuunu bihi suniyu diinahu wa caqiidatahu wa manhajahu waa ka fogaansho iyo jaris ahlubidaca uu ka fogaanayo uu jarayo qofka sunigii diintiisa uu ku ilaashanayo iyo caqiidadii saxda iyo manhajkiisa saliimka ah wa hada waajibun calaa kuli xaal wa jihaadu dafci buu ka dhiganyay hajriga noocaas halka ka hore uu ka dhigaya jihaadu eesh alab marka jihaadu jihaadu dafcina awkadu wa awjabu min jihaadi alab waa ka adiga waana ka waajibsan yahay jihaadu alabka waayo raasamaalkii baa lagu ilaalinaya marka hajriga noocaasa waa hajri qofka waajib ku ah waana ka aahaartan faraha badan aynu akrinay kutubta ku taalla inta badan ay ku saabsan tahay inuu qofku dhegihiisa iyo qalbigiisaba aanu u furin ahlulbidaca hadi waa mas'ala masalada labaad waxay tahay marka masalada saasay ahaan jirtay ahlu sunna iyo ahlulbidaca waa is yaqaaneen ahlu sunna kanuu fi janib wa ahlulbidca fi janib wa kanuu mutamayiziin min bacd waanay kala socnaayeen ikhtilaad ma jirin dadkuna waa kala yaqaaneen iyaguna way iskala yaqaaneen ahlu sunnana ahlulbidca waa ka digi jireen sunnada ayaanay dadka ugu baaqi jirin u fiirsade aduu kutubta ahlu sunnaha a'immadoodii horena bal taariikhdooda dib u raac laakiin casrigan aynu joognaa oo casri mixankiisa iyo masaa'ibkiisu ay badan yihiin wa min masaa'ibihi ikhtilaatu man yantasibu ila sunnati biahli اlbidca wax kala qofku wax kala soocanba garan maayo waa iskaga qasmima dadka xataa caamat nnaas baa ahlu sunna iyo ahlulbidca kala yaqaanay waqtigaa hore maa dadka waxba kala garan maayaan laa ahlu sunna walaa ahlulbidca kii tifiya ka soo baxaba sheekh hebel sheekh hebel sheekh hebel cid uga digaysa odhanaysa war waa bidcoo la iska ilaaliyana ma jirto dadkii waa wada afgaaban yihiin ha eedaabtooda waa wada badan tahay ha sheekh hebel waa looga aamusaya sheekh hebelkooda khuraafaadlaha ama saaxibu bidcaah ha iska daba socdaana waa looga aamusaya arrinta noocaasi waa mid ka mida midhaha xunxun ee ka dhashay xisbiyada goormaysan arrimuhu isugu khaldameen waxay arrimuhusan isugu khaldameen markii axsaabta laga dhex sameeyey islaamka axsaabtuna dee waa kuwaasoo qof waliba waa garanayaae dee way isku dhex jiraan oo dad kale caqaa'id iyo kale manaahij duwan ayaa xisbi walba isugu yimi alikhwaan muslimiin miisaanka saar waxaad miisaanka saartaa waxa weyaan atabliiq ay calaa ayi caqiida caqiidada ku socdaan caqiidada dadka ugu yeedhaan teebay dadka uga digaan bal aduu miisaanka saar furuucda ikhwaan muslimiinka alquطbiya iyo axsaabta kale ka farcantay waa sidaas oo kale marka markay noqdeen dadkii xisbiga ka mid ahaa kuwo kale caqaa'id iyo manaahij duwan laakiin qaasim mushtaraga ayuunbaa jira waxay wadaagaana ku socdaano maxay ah icaat lkhilaafa khilaafadii aynu soo celino halka aynu hiigsano inagu waynu kala caqaa'id iyo kala manhaj duwanay mid wuxuu u arkaa dowladdan inay tahay dowla kaafira axsaabta maanta waddankeenna ka jirta acdaadooda qaar baa iyo ducaadooda waxay u arkaan duwalku inay yihiin duwal kaafira qaarna waxay leeyihiin waa amiiru lmuuminiin radia allahu canhu oo ducaynaya labada xisbibay ku wada jiraan mid kuwa dagaalamaya dhiigga daadinaya wuxuu leeyahy waa khawaarij ilaahay ka gooyo dadka ha looga digo midna wuxuu leeyahy waar mujaahidiinta afka ka haysta xisbina way ku wada jiraan marka xisbigii siduu kusii jirayaa farsamada qure xisbigu kusii jiraa waxay noqonaysaa in baabkii raddiga layska xidho iyo ataxdiir min albidaca iyo ataxdiir min ahli lbidca iyo waxa waa in layska xidho layska duuduubo oo arrinka lagu soo ururiya qaacidada macruufka cinda alikhwan muslimiin oo ah natacaawan fima itafaqna wayacduru bacduna bacda fima ikhtalafna fiih war wixii aynu isku waafaqnana aynu iska kaashano dee wixii kalena iyo inaan isfaaqidine aynu isu cudur daara oo mid weliba tiisa ha iska haysto ta kalena yaanu aflagaadaynin arrintaasaa keentay ahlu sunna se waa ka duwan yihin sidaad arkayso insha allah darsiga berri baynu halkaa tacaliiq yar saari doonaa waxaa halkaasi ay gebagabow tahay kitaabka qeybtiisii labaad ee ku saabsanayd caqiidada iyo manhajka ahlu sunnaha qeybtii markaa saddexaad baa inoo bilaami doonta oo ku saabsan cibaadaadka iyo aadaabta ahlu sunnaha wax ka mida wallahu aclam